altaba waa isku mid xukunkoodu marka allah subxaana wa tacaala qur-aanku ku caddeeyey allah subxaana wa tacala wuxuu uhi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah kuwa ilaah iyo rasuulkiisa la dagaalamaya abaalkoodu waxa weeye uun oo wayascauna fi اlardi fasaadan dhulkana fasaad ka shaqaynaya fasaad iyo xumaan dhulka ku wada abaalkoodu waxa weeyaan uun an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu in la deldelo oo la salbiyo aw amase tuqataca in la googooyo aydiihim gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahooda min khilaafin si isdhaafa loo gooyo aw amase yunfow in laga eriyo min alardi dhulka laga eriyo daalika arrinkaasi lahum iyaga khisyun buu u yahay dullayn fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walahum waxaana u sugnaaday fi laakhirati aakhare dhexeeda cadaabun baa u sugnaaday cadiimun oo weyn marka ayaddu siday culimmadu u badan yihiin waxay ku saabsan tahay dadka muslimiinta ah oo koox ah oo xoog leh oo beriga ama magaalada ama baadiyaha dadka nabadgelyadoodu xoolahooda u bambaxaya oo wax fasaadinaya wax dilaya wax dhacaya wax biliqaysanaya wahaakada kuwaasaa la yidhahdaa muxaaribiinta marka fasaadka ay ka shaqaynayaan si loo gooyo ayaa haddii gacanta lagu dhigo ayagoo waxaa ka shaqaynaya waa la layn waa la deldeliyo waa la salbin lugaha iyo gacmaha si isdhaafaa loo goyn dhulkaa laga masaafurin intaasoo xugun baa laysuu dabadhigay aakharana cadaab bay leeyihin ayib culimmadu waxay marka isku khilaafsan yihiin afartan xugum ee ay aayaddu isdaba dhigtay waa dil iyo salbin oo macnaha daldalaadda ah markii la dila kadib baa macnaha yaani meydkiisa meel lagu tiirinayo loo daynayo gacmaha iyo lugahoo si isdhaafa loo gooyo waa xukunka saddexaad dhulka oo laga eriyana waa xukunka afraad afartaa xugum ma imaamkaa khiyaar u leh oo kolba sidii uu maslaxo u arkee munaasabad u arko buu marinayaa mise way kala leeyihiin oo ayaddu siday wax u kala tartiibisay maalan dilka waxaa iska leh hadday wax dilaan bay dilka leeyihiin hadday dil iyo isku daraan inay xoolo ay maalan dhacaan ama qaataanna waa la salbin waana la dili waa la isugu dari xoolo keliya hadday ku ekaadaan oyna waxba dilinna lugihiiyo gacmaha isdhaaf loo goynaya haddayna waxna dilin xoolana qaadanin laakiin waxu uun dadka cabsiiyaan oo nabadgelyada waxyeelaan dhulkaa laga eriyey oo kolba camalkii iyo khaladkay ku kaceen iyo fasaadkay ku kaceen intuu dhan yahay bay ciqaabtooduna noqonaysa dilka qolaa iska leh salbiga qolaa leh muxuu ahaaye qaciga qolaa leh nafyiga qolaa leh sidaa miyaa loo kala ratibay oo markaa imaamku khiyaar male miyaa mise arrinta imaamkaa loo daynayaayo isagaa sidii kolba maslaxo u arkiyo ciqaabtu maslaxo u arkuu marin karaa oo hadduu doono qolo xoolo keliya dhacday fasaadkay geysteen uu xoolahoo dhacay iyo nabadgelyaday qaseen ay noqotay buu layn karaa hadduu rabo ou salbin karaa hadduu rabo qolo wax laysay buu laynta ka dayn karaa arrintuma khiyaarka imaamkay u noqonaysaa mise qaطcan waa axkaam shaaric oo allah uu kala fadhiisiiyey xukum kastana uu qolo ku fadhiisiiyey labadaa madhab bay culamada isugu khilaafsan yihiin madaahibtu waxay u badan yihiin midda dambe oo in qatliga qolo leedahay qaciga qolo leedahay nafyiga qolo leedahay waana madhabku imaam shaafici iyo axmed iyo ay ku tageen alimaamu maalik caleyh raxmat ullah iyo taabiciinta rag ka mid ah saciid ibnu sayab iyo xasanulbasri iyo nakhaci iyo mujaahid iyo baa waxay ku tageen ayagu imaamka khiyaar leh oo aayaddu yani waxa weye aw aw aw awdani ay leedahay waa khiyaargelin khiyaargelintaana imaamkaa iska leh wadaadkan kitaab kalena arrintaas ayuu rajaxaya nabigeenana salawatu rabbi waslamu aleyh waxaa ka sugan isagana fii xadiidi anas fii saxiixayn ana naasan min cuklin wa curayna dad labadaa qoys ka tirsan ayaa qadimuu cala nebiy sal ly slm nebigay u yimaadeen magaalada madiina ayay nebiga ugu yimaadeen sal ly slam wa takallamuu bilislaam way islaameen wax islaamay bay iska dhigeen oo islaamnimadii bay ku hadleen shahaadateyinkii bay qireen fastawkhamuu lmadiinata magaalada madiinay marka ku jiradeenoo waxoogaa hawadeedii la qabsan waayeen waa ku xanuunsadeen fa amara lahum nabiyu sal ly slam bidawdin wa raacin markay magaaladii hawadeedii la qabsan waayeenoo ku jiradeen buu nebigu wuxuu amray halo sadaqo ahaa iyo nin la jiray inay aadaan oy geelaas kaadidiisa cabbaan caanihiisana cabbaan halkaas ay aadaan macnaha wa amarahum an yakhrujuu falyashrabuu min abwaaliha wa albaaniha halkaas aada buu yidhi xoogaa bal hawabedel iyo caanaha geel iyo kaadidiisa iyo fainalaquu xataa idaa kaanuu binaaxiyati alxara markay tageen oo intay geeli u tageen la joogeen muddo oy caanihii cabbeen oo kaadidiisii cabbeen oo caafimaadeen ayay kafaruu bacda islaamihim islaamnimadii horta way ka noqdeen way gaaloobeen marka labaad wa qataluu raaciya annabiy sal lla lay slm geel jirkii nebiga geela ula joogayna way dileen kow wastaaqu dawda halihiina waaba dhaceenba geeliina kaxayste waa niman budhcday ahayn fabalaqa dalika annabiya sal lla lay slm nebigai arrintii soo gaadhay nebigo raacigiina waa la dilay geeliina la dhac nimankii aad nimankiina ridoobe diintii waa ka noqday fabacata alaba calaa aahaarihim gurmad baa laga dabadiray oo nimankii waa la eryaday waa la soo qabtay fa amara bihim nebigu amar buu bixiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh fa sumiruu acyunahum ama fa samaruu acyunahum indhaha ayaa yaani laga madaneeyey yani yani madano kulul ama bir kulul baa indhaha lagaga saaray wa qaacuu aydiyahum gacmahana waa la jarjaray wa turikuu fii naaxiyati alxara xataa maatuu calaa xaalih dhul madiina markii xilliga kulaylka aad bay u kulushahay dhul dhagax shiil oo dhagaxa madow inta badan uu yaalloo yarataag ah meeshaasaa la dhigay ayagoo indha indhala jirkood xubnahoodiina qaar go-an yahay meeshaasay u yaalleen bay ku dhinteen oo naftu kaga dhacday marka taqriiban marka waa muxaaribiin oo intay islaameen bay islaamnimadii ka noqdeen dilna waa geysteen dhacna way ku dareen intaa markay isku dareen nebigu sal lla alay slam wuxuu ugu abaalguday inuu gooyey gacmahooda iyo lugahooda kadibna weliba intaas sidii ay ku sameeyeen ninkii raaciga ilan raaciga markay dileen ninkii geel jirkaa markay dileen intaa mayna ku gaabsan intay qaadeen bay indhaha ka saareen siday ku sameeyeen baa lagu sameeyey kadibna meel baa lagu tuuray say u qaylinayeen bay ku dhinteen ku bakteen ayb xadiidkaas iyo aayaddaasaa marka ashal u ah waxaa la yidhaahdo ahlulxiraamada ama nimanka la yidhahdo qutaacu turuq qolada jidgooyada samaysa ilaan waa imtixaan oo dadku hadday jidadkii ku nabadgeli waayaan oo magaalooyinkii ku nabadgeli waayaan nololima taalla meeshaas marka xasmulmaadda waay arrinta in yacni waxa weye xididada loo siibo wax noocaasoo kalea uusan si uusan u soo noqonin loogu cibro qaato baa saa shareecadu xukunka adag ay uga dejisay saas way macnaha waalqaaticuuna kuwa gooynaya kuwa gooya adurqa jidadka gooya jidku bad ha maro berri ha maro magaalaha ku yaallo calaa sawaab kuwaasi ahlu xiraabatin dagaalan ehelkood waay waa niman dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa la galay ilahay rasuulkiisa waxaa laga wadaa bimacnaa rasuulkii intuu noolaa hadday la dagaalameenna waa ahlu xiraaba hadday mu'miniinta iyo dadka ahludiinka la dagaalamaan iyo muslimiintana waa ahlu xiraabo wey macnaha ayb kuwa iyaga ah nowculcuquubati cuquubada la marinayo nooceeda jaa'a waa yimid noocaasi filqur'aani qur'aankuu ku yimid uma kadib alimaamu imaamkii mukhayarun waa mid loo doorgeliyey oo la khiyaar margeliyey fii ayihaa cuquubadaa middeeda uu yakhtaaruhu dooranayo miduu ka dooranayo uu marinayo bitanaasubi lmiisaani miisaanka isu munaasab ahaantiisa yacni sida uu miisaanku ay munaasib ugu tahay cuquubadaasi miisaanka cuquubada bimacnaa dembiga ay galeen iyo cuquubaduu marinayo isagaa dooranaya laakiin waa inuu munaasabad oo markuu dembigu culus yahayna waa inuu ciqaabta cusleeyo markuu dembigoodu fudud yahayna waa inuu ciqaabta fududeeyo laakiin imaamka khiyaar leh saasuu macnaha ina leeyahy qudaacu duruqda marka meel kale hau raadinay waa qolyahan aan dhuljiifta iyo muxuu aha mooryaanta iyo isbaaraleyda iyo meel jiri looga yaqaano waa qolyaha qudaacu duruq waa kuwa hal mar haddii lagu fulin lahaa dhowr ayaga ka mid a dib dambe looma arkeen somaogin wax loo maaralaya haddii aayaddaa dhowr ayaga ka mida lagu fulin lahaa dib dambe looma arkin loomana maqleen waa tii shalay aan ka sheekaynaya ilaahay axkaamtiisu caadima cajiib wa saas macna ayib baabun fii qitaali albuuqaati waalkhaarijiyiin wuxuu baabu yahay nimanka buuqaadda la yidhaahdo fallaagada iyo kuwa ma dowladda ku kaca ee ku baxa kuwaa la dagaalankooda ayuu baabu yahay qatlulbuuqaati fallaagada dilkooda alkhaarijiina ee baxay wujuubuhu waajibnimadiisa qatliga waajibnimadiisu xaqun xaq wa idaa goortii nahaduu ay hinqadaan ilalcudwaani xadgudub markay u hinqadaan oo isu taagaan laa salba dhac minhum xaggooda la dhaco ma jiro laa salba xoola laga qaato way macnaa walaa uma kadibna laa sabya ma jiro laa sabyun ma jiro qafaalasho walaa qatluljariixi koodii dhaawac ahayoo la dilana ma jiro walalasiiri walaa qatlulasiiri kii la qafaashay isagana dilkiisu ma jiro alcaanii ee qafaalka ah alcaani lasoo qabsaday caaniga iyo asiirku waa isku mid alcaani iyo asiirku waa isku mid isagana dilkiisu ma jiro buqaadda iyo khaarijiinta waxaa la yidhaahdaa waa qolyaha imaamka muslimiinta iyo madaxa muslimiinta iyo dowladda muslimka ku kaca intay is uruursadaan la dagaalama fallaagada kuwaa wey kuwaasi marka ayagana waa in lala dagaalamo oo dowladda la garab siiyo laakiin goormaa lala dagaalamayaa kow waa inay xoogaystaan oo xoog leeyihiin marka labaad waa inay dagaalamayaan ama dagaal isu diyaariyaan hadday iska joogaanoo uun mucaarad iska ahaadaan oo meelaha ka hadhadlaan lalayn maayo lalana dagaalami maayo laakiin waa inay dagaal isu diyaariyaan oo is-abaabulaan oo dagaal ay ku talagalaan marka saddexaad intaan lala dagaalamin waa in laysku dayo in la qanciyo sidii cali bin abi aalib radi allahu canhu khawaarijtu markay is-uruursadeen oo nahrawaan meesha la yidhahdo isku uruursadeen cali radi allahu canhu wuxuu ku yidhi waxba idiin dirsan mayno waxna idin yeeli mayno intaad muslimiinta nabadgelinaysaan nin saxaabada ka mid ahaa oo soo maray bay dileen islaantiisiina caloosh ilmay uurka ku siday oo way ka saareen markaasaa cali intuu u yeedhay buu yidhi ninkii saxaabiga ahaa dhiiggiisi bixiya kulliganna waan wada dilay bay dheh kulliganna yaaba dhiig laga qaadi waa annagaa wada dilay marka waa siddeed kun oo nin waay oo meeshaas ku urursa war ninka magtiisii keena maya wuxuu u diray cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu cabdullahi bni cabbaas baa u tegey maxaad ku haysataan buu yidhi khaliifka muslimiinta arrimo dhowray sheegeen arrimihii buu diiniyan inuu ugu qanciyo isku dayay cabdulaahi oo uu kala dooday afar kun oo iyaga ka mid ah baa ka soo noqday oo cabdulaahi uu qanciyey ilaan inta badan waa dad juhaloon aqoon lahayn oo waxunbaa laysku arinaya waxunbaa laysku ari laysku qancinaya afar kun markay ka soo noqdeen afartii kune kale baa marka diiday inay ay ka soo noqdaan fasaad iyo wixii soo mara oon iyaga ka tirsan inay dilaan iyo qasna waa bilaabeen cali markaasuu dagaal ku qaaday axaadiid fara badanoo nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayhina wuu sheegay kadib buu la dagaalamay cali bin abi aalib radi allahu canhu isagoo saxaabo fara badani ay la socdaan nebigaana sii sheegay la dagaalankooda calaamado nebigu ku sheegayna way ku arkeen markay saxabadu la dagaalameen ayb marka qolada iyada ah ee buuqaadda ah ee imaamka ku kacsan la dagaalankoodu waa waajib hadda wuxuuna yidhi qatlu lbuqaati wuxuu ka wadaa bimacnaa qitaalu lbuqaati buu ka wadaa la dagaalankooda wey maaha dilkooda maaha la dagaalankoodaa waajiba sababtuna waxa weeye haddii kooxdaa fallaagada alla daayo oo la yidhaahdo faraha laga qaado waa dad muslimiina dhiiggooda yaan la bannaysanin waxaa imaanaysa dowladdiina aan la garab istaagin waxaa imaanaysa inuu fasaad dhaco dagaal iyagiiyo dowladdii dhex maro kadibna dhici karaysa inay dowladdii ka adkaadaan inay arrintu faraha ka baxdo waxa laga cararaya marka la dagaalankooda iyo dhibka ay soo wadaan waxaa ka ka fudud la dagaalankooda dhib ka weyn baa lagaga hortegayaa oo imaan karaya qoladaasi marka saas wey waa buqaad baa la yidhahdaa khaarijiinna waa la yidhahdaa ama mabda caqiida munxarafa munxarif ha wateen ama niman kursi iyo jago u dagaalamaya ha noqdeen in la qancin karo waa in laysku dayo hadday xaq sheegtaanoo ay gar leeyihiinna waa in iimaanka imaamka looga gorsooro oo wixii xaq iyo gar ay leeyihiin la mariyo hadday macangegiin noqdaanoo is-adkeeyaanna markaa waa inay muslimiintu la dagaalamaan ilaa lagu soo celiyo jidka iyo taacada lagu soo celiyo haddii lala dagaalamo marka la dagaalankoodu ma aha sidii gaalada loola dagaalami jiro kale keliya uun awooddoodan in la burburiyaa la doonaya iyaguna ay bulshada ku soo dhex noqdaan fasaadkay soo wadaanna laga hortago sidaas daraaddeed markii laga adkaado xoolahooda la dhici maayo xoolahoodu haniimo ma ah haniimo ma galaan wixii laga qabto la qafaalan maayo kooda dhaawaca la israacin maayo kii laga qafaasho oo la soo qabta isaga laftiisa la dili maayo la addoonsan maayo dhaawacooda waa la daaweyn waa la sii daynaya xoolahoodii dib baa loogu celinayaa wahaakada qafaal wixii laga qabtay waa la sii daynayaa carruur iyo dumar iyo wixii laga qabtay waa la sii daynayaa limaada lianna gaalo ma aha gaalo ma aha waa dad muslimiin ah laakiin khaldamay shareecaduna u ogolaatay in lala dagaalamo fasaadkooda in laga hortago marba haddii awooddoodii jabto shawkadoodii meesha ka baxday dee maxaa loo laynaa marka maxaa loo dili maxaa loo addoonsan maxaa xoolahooda loo qaadan ma jiro jid lagu qaato marka sidaas way macnaha ayib khilaaf kama jiro qolyahaas la dagaalankooda saxaabadana sameeyey ridwaanullaahi calayhim waxaana loo deliishadaa yacni wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday laba kooxood oo mu'miniinta ka mida dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa heshiisiya fain bagad ixdaahumaa cala alukhraa midi hadday ta kale ku xadgudubto oo mid ka mida aad kari weydaan midbaa ogolaatay heshiiskii ta kalena waa la kari waayay faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illaah middaa xadgudubka wadeed kari la'dihin la wada dagaalama dowladdii qabaa'ishii kale ummadda inteedii kale middaas la kari laayahay qoyskaas ha laysugu tago hala jalciyo xataa tafiya ilaa amri illaah ilaa amarka ilaaha ay uga soo noqoto oy xukunka iyo heshiiska qaadato oy fasaadka joojiso marka ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniin buu ku magacqaabay iyagoo baqyi wada baa haddana ay mu'miniin yihiin mar hadday mu'miniin yihiin axkaamtii gaalada lagu dureerin maayo ee axkaamtii muslimiinta ayaa la marinaya oo macnaha wax weeyaan xoolahooda iyo kadalika abubakr sidiiq radi allahu canhu markuu la dagaalamayey markuu nebigu dhintay sal alla alay waslam waad garanaysaan xuruubta xuruubu ridda la baxday culimmadu waxay yidhahdaan qaarna waxay ku wajahnaayeen dan diinta ka baxay abubakar uu la dagaalamay si diinta loogu soo celiyo qaarna qolyo sekada diiday oo muslimiin ahaayo waxoogaa uun shubha intay ku dhalatay sekadii bixin mayna uun la soo istaagay buu la dagaalamayay qolyaha marka sekada uun diiday ayaga abubakar xoolahoodii iyo sabyigoodii iyo xadgudub kaleeta laguma samayn sekadii unbaa la ogolaysiiyey amaa qolyaha gaalnimada loola dagaalamay waa qolyihii ridoobay saas way macnaha marka khulafaa uraashidiin dhaqankooda laga qaadanayaa bay leeyihiin laakiin khuruujku markuu macnaha wax weeyaan uu sidaas yahay waxaa aad la isugu khilaafsan yahay imaamka lagu baxay ee ay ku amar diideen ee fallaagada ku noqdeen ay dagaalkiisa isu diyaariyeen ama la dagaalamayaan hadduu imaam caadil a yahay dowlad caadil ah madax caadil oo diin islaam dadka ku dhaqda hadday tahay markaas waa taas nusuustu ka warramayso khilaafna kama jiro amaa hadday dowladdu tahay dowla jaa'ira oo xaakimku jaa'ir yahay oo daalim yahay oo dadka dulminayo oy kooxi ku kacdo ma la garab siinayaa isaga waa masale khilaafiya taa waa laisku khilaafsan yahay imaamku markuu yahay jaa'ir yahay kooxda ku kacdaa mala ma laga garab siinaya ma looga hiilinaya mise looga hiilin maayo khilaafun bayna alculamaa laakiin hadduu caadil yahay layskuma khilaafsana markaa uu jaa'irka yahay lafteeda waxaa loo badan yahay si fasaadka looga hortago in isaga laftiisa la garab siiyo laakiin masaladaa horeo kale la mid ma aha way kala duwan yihin masalana waa masale ijmaaca midna waa masale khilaafiya qatlulbuqaati fallaagada la dagaalankeeda alkhaarijiina ee baxay wujuubuhu waajibnimadiisu xaqun xaq wey idaa goortiina haduu ay hinqadaan oo isu taagaan ila alcudwaani xadgudub markay isu taagaan way mar walba ma ah laa salba salbi ma jiro minhum xaggooda salbi lagu samayn maayo xoolo laga qaadanayo macnaha salbigu waa in xoolahooda haniimo laga dhigto maya uma kadibna laa sabiyun ma ah jiro isagana qafaalasho caruurtooda iyo dumarkooda la qafaalan maayo walaa qatlulljariixina ma ahaanin midka dhaawaca dilkiisa iyo israacintiisa iyadana ma jirto wala alasiiri walaa qatlu lasiiri midka lasoo qafaashay dilkiisuna ma jiro alcaani ee yacni lahaystaha qafaalka kaana la dili maayo ayib muhiimaddii la rabayoo in awooddooda la baabiyaa haddii la gaadho lasii dabageli waayo macnaha intaasaa lagaga hadhaya كتاب القضاء والشهادات إن القضاء قوامه بالعدل مع وصف اجتهاد ليس للنسوان ثم الهدية حرمت وقضاء وقضاؤنا في حالة التشويش كالغضبان إن القضاء نفوذه في ظاهر إذ كل, إذ كل ما في الغيب للرحمن صح القضاء على الذي هو غائب إن عاد صح النقض بالبرهان ina alqadaa'a qadihi qiwaamuhu istaaggiisu bilcadli buu ahaaday wuxuu isku taagan yahay qadaha iyo xukumku iyo dadka in loo kala garsooraayo cadaalad buu ku taagan yahay maca wasfi ijtihaadin lala qabo ijtihaad wasfigii ijtihaadid inuu dadaal bixiyo ruuxuna ehel u yahay ijtihaadka laysa ma ahaanin qadihi lilniswaani dumarka uma ahaanin uma kadib alhadiyatu hadiyaddii oo qaaliga loo hadiyeeyo iyo xaakimka xurimat waa la xarimay wa qadaa'unaa xukumkeenna aan dadka kale xukumno fii xaalati tashwiishi xaaladda ruuxu uu qasan yahay kalkhadbaani oo kale xaalay la mid tahay midka cadhaysan oo kale midka ruuxa cadhaysan oo kaleeta xaal u yahay isagana waa la xarimay wa qadaa'unaana waa la xarimay xukumkeenna fii xaalati tashwiishi dadka aan kala xukunno marka uu ruuxu tashwiishsan yahay oo qasan yahay kalqadbaani sida ruuxa cadhaysan oo kale ina alqadaa'a xukumkii nufuuduhu fuliddiisu fii daahirin muuqaalka kore unbay ahaatay sida muuqaalka inoo muuqato un weeye id kullu maa fi lghaybi cilladuna waxa weeye kullu maa fi lghaybi wax kasta oo qarsooni dhexdeed ah oo laynaga qariyey lilraxmaani allaha naxariista badan bay u sugnaaday hayb kasta ilaahay baa iska leh oo innaga inaga qarsoon saxa waa asaxay alqadaa'u xukumid cala aladii kii la xukumo huwa isaguba haa'ibun mid maqan ah ruux maqan in la xukumaayey waa asaxaysaa in caada hadduu noqdona saxa waxaa asaxaya annaqdu xukumkii jebintiisa iyo burintiisa bilburhaani xujo sababteed xujo arrintaa ku timid macna qadaa iyo wuxuu ka wadaa shahaadaad shahaadaadka dib uu ku keeno laakiin qadaaga waa garsoorka waxay nidhaa garsoorka maxkamadda iyo siday wax u xukumi lahayd ee dadka loo loogu kala garsoori lahaa garta loogu qaadi lahaa macna wuxuu ina yidhi asalka garsoorku wuxuu ku taagan yahay cadli buu ku taagan yahay isagaa asaas u ah yacni in dadka loo cadaalad loo sameeyo loo kala eexanin ayib yacni aan loogu kala eexanin dhalasho walaa ruuxani ruuxan waa ka magacaroon yahay walaa waa ka dhaqaalo badan yahay walaa waa ka da'wan yahay walaa waa ka tabardaran yahay midna inaan wax lagu salayno ayib walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiin in yakun haniyan aw faqiiran fallaahu wlaa bihima falaa tattabicu lhawa xataa hadday noqoto in aad xukumka saarto ama ku markhaati kacdo labadaada waalid qaraabadaada naftaada yayna ku qaadin kanaa tabar darane maanta isaga u eexo kanaa maanta qaniyahe isaga u eexo maya waxaa la rabaa gar allay leedahay inaad sida cadaaladda ah in loo qaadaa la doonaya dadka loogu kala garsooro asaaskaasayna ku taagantahay ayb qodobka labaad ay ku taagan tahay waxa weeye waa ijtihaadka oo ijtihaadka waxaa laga wadaa qaaligu waa inuu dadaalo oo xukunka uu qaadayana sharcan diintu maxay ka qabtaa waa inuu meeshuu ku salaysan yahay helo kitaab iyo sunno iyo ijmaac iyo qiyaas xukunkii iyo daliilkiisa isa saaro waa inuu helo mas'alada labaadna oo iyaduna ijtihaadkiisa soo gelaysa waa in uu fahmo qadiyada uu xukumayo waa masalada ay culimmadu dhahaan fiqhu lwaaqic waaqicu lmas'ala waa asaaska hore inaad tasawurto horta shaygan aada xukumaysaay muxuu yahay lianna macrifatu shay aw tasawuru shayi waxaa la yidhaahdaa yaani alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi baa la yidhahda shayga marka hore waa inaad tasawurto fahanto xaqiiqadiisa garato nisfu yaani masalada fahamkeedu xukumkeeduu niska yahay markaad fahanto xukumkii niskii baad haysaa niskii kalea kuu laaba niska labaad waa inaad adiladii aaddo nusuustii aaddo oo markaa kadib aad soo hesho mas'aladan maxaa ka hadlayoo xadiida maxaa aayad ka hadashay maxay culimmadu ka dhaheen marka waa inaad halkaa ka radraacdo macnaha labadaa qolob qodob buu ku salaysan xagga cadaaladda midda aynu nidhi waxaa ku tusaya xadiidka burayda nebigu wuxu uhi sal ly slam alqudaatu alaaatun waaxidun fi ljannati waanaani fi nnaar garsoorayaalka kuwa garta qaada waa saddex mid baa jannada ka gelaya labana naartay gelayaan faama aladii fi ljanna farajulu carafa alxaqa faqada bih midka jannada gelaya waa ruux xaqa gartay xaqana dadka ku xukumay saas macanaa xaqa aqoon buu u leeyahay gartuu qaadayo wuu fahamsan yahay adiladeedana wuu garanayaa cadaalad buuna marayoo dadkiibuu xaqu garanaya ku kala xukumay kaasi waxa weeyaan fi ljanna ka labaad waxa weeye warajulun carafa alxaqa wajaana fi lxukm xaqi waa gartay gartii wuu gartay hebel inuu xaq leeyo gar leeyahay wuu fahmay laakiin wuu ka leexdayoo gartii cid aan lahayn buu u gooyey isagoo garanaya inuusan lahayn kaasi naartuu galaya naartuu galayaa buu nebi ur sal lla alay slam ka labaad saddexaad waxa weeye warajulun qadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar nin dadka kala xukumaya aqoon darriya jahlina ku kala xukumaya maxkamad buu fadhiyaa meel buu joogaa waa loo imaanaya waxna ma garanayo kaasi ama ha asiibo ama ha khaldamo ama daacad ha ahaado ama yuusan ahaanin naartu galaya leanna waxa weeyaan meel meel meelaan loogu talagelin buu tegey isagoo jaahil ayaa yidhi dad kale ka xukun marka labadaasi naartay gelayaan cilmi la-aanka wax xukumaya naartu galaya ka cilmiga leh laakiin cilmigii ka leexday oo yacni dulmiga xukumaya naartu gelaya ka cilmiga leh cilmigiina xukumayana jannadu gelaya saddexaasuu nebigu kala qaaday salawatu rabbi waslamu caleyh marka xadiidka abu dawuud baa soo saaray waa xadiis saxiixa ayib amaa masalatu lijtihaad waxa weeyaan oo ruuxu inuu cilmi ku xukumo ah waa sida saxiixa ah waana siday culimmadu isku waafaqsan yihiin taqriiban oo jahli inaan wax lagu xukumi karaynin ah kadib wuxuu inoo sheegay in madaxda hadiyad loo geeyo oo garsoorayaasha garta qaadaya la laaluusho inay xaaraamto waa xaaraam waxaana ku tusaya xadiidka abu hurayra tirmidi iyo kayrkii ayaa warinaya rasuulku wuxuu yidhi sal lla alay wasalam lacana allahu alraashi waalmurtashi lacnadda ilaaha ku dhacdo midka qaadanaya laaluushka iyo midka laaluushka bixinayaba laaluushkuna waxa weeyaan inaad madaxdii wax siiso si aad uga gaadho ama ay kuu siiyaan waxaadan xaq u lahayn qaaliga inaad siiso looyarka inaad wax siiso si xaq aadan lahayn uu taasa macnaha taasaa macnaha wax weeyaan laaluushka la yidhahda abu daawuud baa xadiidka soo saaray min xadiidi cabdullahi bni camrin wuu ku warina waa xadiis saxiixa khilaafna kama joogo inay xaaraam qaciya tahay in la laaluusho xukaamta iyo qudaata maxkamadaha jooga ee garta qaadaya bal shaqaalaha dowladda xafiisku dooni ha fadhiyo ee loogu talagelay dadweynaha iyo bulshada inay u khidmeeyaan inay damahooda u qabtaan in aad hadiyad siisaan la ogolayn limaada lianna hadiyadda horaan aadan siin jirin markuusan jagada haynin hadda markuu jagada qabtayna aada u geynayso macnaheedu maxay tahay macnaheedu waxay tahay uun jagadaad ku siinaysa inaad ugu dhowaatana waa doonaysa dantaad leedahayna berri uun waxoogaa markaad wax uga baahato uun dadka ha kaa hormariyo il il gooniya ha kugu fiiriyo waay hadaaya alghuluuli hadaaya alcummaali ghuluul waa xadiid duruqdiisa marka laysugaya xasan ka dhigaan culimmadu dadka shaqaalaha ah wixii loo hadiyeeyay waa ghuluul waa khayaano waa khayaano waad garanaysaan ibnu lutbiya xadiidkiisii saxiixulbukhaari ku soo arooray nebigu markuu ku yidhi sadaqaadkii sekada soo uruuriy oo loo diray ayaa sekadii markuu soo uruuriyey oo uu magaalada madiine yimid buu wuxuu yidhi xoolaha intanna idinkaa laydinsoo siiyo waa sako intanna dee anaa laii soo hadiyeeyey oo dadkii aan marhayay unbaa aniga isiinahay nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam maxaad guriga hooyadaa u fadhiisan weyday buui bar in laguu keeno ad aragtid waa saas waxa waxa lagu siiyey bimacnaa dawladdii baa soo dirsatay ninkani waxa weeye mas-uul weeye wuxuu ka socdaa dawladdii taasaa lagugu ixtiraamaya haddaad keligaa iska mudhmudhlaynaya tahay yaa wax ku siisan lahaa wa soo wareeji baa le waxaad hayso dhan marka ninkii xil wixii kugu soo galaay bimacnaa waxa weeyaan ma lihid adugu ilaan xilkan adugu ma lihid ummad baad u haysaa ummaddaad u haysay baa waxaan leh ta kale waxaa ka dhalanaysa xukumkoo fasaadaa ka dhalanaysa oo barri waxay gaadhi doontaa ninkii wax bixiyo uun inuu garta garta helo masaakiintaa meeshaa ku jabaysa waa sida hadda taagan soo maa yacni waxa weeyaan nin miskiin ah inuu maxkamad gargaystaba hadda isku baday maayo laba mid inaad iska tagtood iska qanacdo inaad kii wax kaa qabay aad iska sasabatood iskala hadasho oo sulxi bal wuxuu igu soo celi jiraa labadaas amaa inaad maxkamad tagto maba tegi kartidba qaaligii maxkamadda fadhiyeyna waxbaa la siin looyarkaagiina lacag buu kaaga baahan yahay inta ma badaberi kartidba khalaas masaakiintii marka waa dulman yihin sharcawtaasay diidanta corruptionka iyo musuq maasuqa iyo waxaan oo dhan baa la diidan yahay sidaas daraaddeed ruux shaqaale ah ka siinayana waa waa dembiile isaguna waa dembiile saas macnaha halkaas shareecadu marisay oo macnaha waxa rishwada shayga loo yaqaano ayib uma alhadiyatu xurrimad waa la xarimay wey magacay dooni ha xambaarsanaato magacay dooni ha xambaarsanaato oo rishwo wey macnaha culimmadu waxay banneeyaanoo lidaruura u banneeyaan rishwada iyo laaluushka waxay u banneeyaan daruuro ahaan markii ruuxu uu ku gaadhaya xaqkiis ah xaqaasna uusan dariiq kaloo ku gaadho uusan jirin isla markaana cid kaloo uu ku dulminaya ayna jirin saddexdaa shardi haddii la helo ama dulmi baad iskaga reebaysaa lagugu samaynayo jid kalood u martana ma haysatid dulmigaa inaad iskaga celiso dulmigaa aad iskaga celinaysana cid kale oo dhib u geysanaya ma jirood ku dulminayso saddexdaa shardi haddii la helo bay dhahaan ama xaq kaa aad ku raadsanaysaa oo si kale aadan ku heli karin ama dulmi lagugu hayaad iskaga dafcinaysaa oo si kale aad iskaga dafcin karayn xaaladdaa iyada abay culimmadu yidhaahdaan lidaruurati bay u bannaan tahay ruuxu inuu xaqiisa ku raadsan waxay ka dhigan tahay oo kaleeto tuug intuu ku qabsaday adiga xoolahaagiiba adoo xoolo badan wa tuug ku qabsaday markaasuu wuxuu ku yidhi laba mid samee ama kulli aan kaa wada qaato ama inoo qaybi maxaad samayne soo qaybin mayse waad qaybin war habaar qaba intaa qaado bal intana ii daabadhihi soo ma waad qasban tahay markan oo kaleeto marka taasoo kaley ka dhigan tahay oo markaasi fii xaalati daruura way macnaa ayib amaa haddayna xaalaadkaas gelin asal ahaan rishwadu waa u xaaraam kadib wuxuuna yidhi waxaa kaloo xaaraam ah buu ina yidhi inaynu xukunno wa qadaa'unaa fii xaalati tashwiishi kalqadbaan ruuxa markuu garta qaadayo garsooro yahay xaaladda uu garta qaadayo waa inuusan qasnayn sida midka cadhaysanoo kaleeto ruuxu markuu cadhaysan yahay waxoogaa neerfayaashiisu kacsan yihiin lama rabo inuu gar qaado markuu aad u lulmaysan yahay lama rabo inuu gar qaado markuu aad u murugsan yahay lama rabo inuu gar qaado maxaa yeelay inficaal baa ku jira markaasoo kaleeto waxaa la doonayaa markaa ruuxu garta qaadayo inay maskaxdiisu degan tahay garta uu si fiican uga baaraandegi karo uuna qasnayn hadduu qasan yahay oo xaalado noocaasoo kalea ku yimaadaan waa inuu joojiyo garta xafiiska waa inuu xidho waay maanaa saas maanaa maxaa yeele waxaa dhici karaysa inuu arrin uu u baahnayd hubsiino iyo kaadsiyooni u baahan inuu dedejiyo waxaa dhici karaysa bini aadamku markay wax ku taagan yihiin wax badan baa ka hoos bixi kara taasaa laga taxadarayaa oo la diidan yahay waxaana macnaha ku tusaya nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka abu bakr uu warinayo fii saxiixi الbukhaari wamuslim wuxuu nabigu yuri sal ly slam laa yaqdiyanna xaakimun bayna اtnayni wa huwa qadbaan xaakimka ama garsooruhu yuusan kala xukumin laba ruux dhexdood isaga oo cadhaysan buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalam calayh xaaraam weeye jumhuur ahli lcilmina sidaasay ku tageen inaan la xukumi karaynin isaga oo cadhaysan kadalika isagoo murugsan kadalika isagoo lulmaysan xaaladaha noocaas oo kale ah ee ruuxu qasay wuxuu inoo soo ka soo warramay beytka hore qaybtiisa dambe uu kaga hadlay masalada qadaaga iyo garsooridda iyo maxkamadda fadhiisigeeda raggay khaas ku tahayoo dumarku ma geli karaan buu yidhi laysa linniswaani buu yidhi dumarku ma leh wuxuu masalada kaga hadlayaa haweenaydu qaali ma noqon kartaa garsoore ma noqon kartaa maxkamadda intay fadhiisato dadka dhegaysato kala xukunta sharcan diinta islaamka marka la yidhaha maya buu leeyahy waxaa loo deliishanayaa xadiidka fii saxiixi lbukhaari ku yaalla min xadiidi abi bakra wuxuu leeyahay lamaa balaqa rasuula اllahi sal ly slam ana ahla farisa mallakuu calayhim binta kisra nebiga waxaa soo gaadhay reer faris inay madax iyo boqorad ka dhigteen boqorkoodii kisra gabadhuu dhalay gabadh bay boqorad ka dhigteen boqor hore oo ay lahaan jireen uu dhalay nebiga warkaasi markuu soo gaadhay wuxuu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan dad taladooda u dhiibtay haweenay ma liibaanayaan buu nebi salawatu rabbi waslamu calayh xadiidkaasi waa xadiid caam ah wuxuuna caam ku yahay wilaayaadka oo dhan wilaayadaasi ama alwilaaya alcudmaa ha noqoto ama wilaayaadka kale ka hooseeya ha noqdeen ma kala qaadin waxaa kaloo uusan xadiidku kala qaadinoo caam ku yahay haweenaydu noocay dooni ha noqoto noocay dooni ha noqoto imra'a labadaba cumuumkiisa xadiidku wuxuu ku faa'iideynayaa haweenaydu inaysan mas-uuliyaadka noocaasa qaban karin waana sida ay jumhuur ahlilcilmi ku tageen shaafici axmed maalig iyo khayrkood ay ku tageen madhabka xanafiga laga sheegaa inay mansabulqadaa dumarku ay qaban karaan laga sheegaa amaa imaamada sare iyo muslimiinta madaxa ugu sarreeya madaxweyne ama xaakimka ugu sarreeya inayna noqon karaynin waa bilitifaaq iyada waa waa ijmac weliba waa ijmac camali ah ijmac camali ah oo macnaha wax weeyaan muslimiinta kutubtana culimmadu ay ku sheegaan taqriiban muslimiintuna ay intay taariikhdoodu ay jirtay taqriiban ay yani soo hayeen way macnaha ayib ama soo jirtay waa wuxuuna yidhi intaa kadib ina alqadaa'a nufuuduhu fii daahirin xukumka qaaliga iyo garta uu gooyey waa uun sida inoo muuqata unbuu xukumayaa laakiin xaqiiqada hoose ilaahay baa og xaqiiqada hoose xukumka xaakimku wax ma xalaaleeyo waxna ma xaaraameeyo laakiin isaga markii markhaati la helo markhaatigaasu wax ku xukumi qiraal haddii la helo qiraalkaasu wax ku xukumi wixii u muuqda unbuu wax ku xukumayaa sida daahirka ah laakiin xaqiiqatulamri arrin ilaahay uun ogsoon weeyo subxana wa tacala meeshaa muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa haddii adigu oon garta lahayn garta maxkamaddu kuu goyso aadna og tahay inaad gar daran tahay xukumka maxkamaddu wax kuu xalaalayn maayo ilaahay subxaana wa tacaala waa ku og yahay inaad xaaraan wax ku qaadanaysana waa ku og yahay maxkamadda inaad khaladayna wuu ku og yahay xukunka kuu soo fuleed wax ku qaadatay inuu khalad yahayna waa og yahay waxba xalaala maada qaadanin marka saas macnaha waxaa laga qaadanayaa masalada iyada ah xadiidka nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh umu salama ayaa xadiidka nabiga ka warinaysa rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiska saxiixaanku ku yaalla wuxuu yidhi inamaa ana basharun wa inakum takhtasimuuna ilaya anigu bini aadan baan ahay buu nebi uri sal lay slam waadna ii imaanaysaan idinkoo ishaysta walacalla bacdukum an yakuuna alxana bixujatii min bacdin qaarkiin qaarka kale xujadiisa waa ka caddaysan og yahay oo dee dadku waa kala aftahansan yihin dadku waa kala aftahansan yihin dadka qaar baa yaqaana sida loo doodo daad baa qaar baa waxay ku fiican yihiin sida wax loo qanciyo qaarna waxa weye ilaahayba subxana wa tacaala bayaan far fiicanba ma siininba wax ma caddaysan karaan marka waad ii imaanaysaan idinkoo ishaysta waa idin dhegaysanayaa xujadii iyo sheegashadiina waad ku kala fiicantihiin nabigu wuxu uhi sal lla alay slam faaqdii lahu binaxwi ma asmac anugu waxaan idinka maqlo baa wax idinku kala xukumi waxaase ilan haybka ma ogi qalbigiinna waxa ku jira ma ogi xaqiiqada ma ogi laakiin waxaad ii sheegtaan idinka maqlo iyo wixii caddayneed u keentaan unbaan anugu wax idinku kala xukumi faman qadaytu lahu min xaqi akhiihi shay-an falaa ya'khudhu fainamaa aqtacu lahu qicatan min annar buu nabir sal lay slm ruuxii aan xaq walaalkii leeyahay u xukumayow ha qaadanin buu nabir sal lay slm maxaa yeelay gabal iyo qayb naara unbuu qaadan markaas waa xukumkii nebi maxamed sal lay slm xukumka nebigu wax u xalaalayn maayo ninkii si khalada wax ku qaatay haddii xukumkii nebigu wax u xalaalayn waaye maxkamad kaleeto oo wadaad fadhiyo miyaa wax ku xalaalaynaysa maxkamad gaal fadhiyo ka warranyada wax soconaya ma aha haddaabaad og tahay waxaan inaadan xaq u lahayn maxkamad aad geysay kuu xalaalayn mayso qaaliguna daahirka unbuu xukumayaa daahirka hadduu xukumana xaqiiqatu lamri ilaahay bay u noqon allana xaqiiqada waa ogsoon yahay subxana wa tacaala sidaa wey macnaha masalada ugu dambaysa uu ka hadlay waxa weeye ruuxa isagoo maqan ma la xukumi karaa mise qasab inuu yimaado asalku waxa weeye dadka marka la xukumayo waa inay labadii ruuxi ishaysta yimaadaan labadabana la dhagaysto caddaynna la raadiyo saasaa asal ah waxaana daliil u ah nebigu cali bni abi taalib wuxuu ku yidhi haddaad rabto inaad dadka kala xukunto garta ha goynin hana xukumin ilaa aad ka labaad ka dhagaysato bimacnaa waa inu meesha joogo ilaa aad labadaba wada dhegaysato garta ha xukumin hana goynin buu nabiga ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh asalku marka dadka garta marka loo qaadayo waa inay wada joogaan ama wakiilka ruuxkaa waa inuu joogo ama isagii lafaantiisa inuu joogo laakiin wuxuu ina leeyahay mararka qaarkood waxaa dhici karta ruuxu isagoo maqan in garta yacni lagu xukumo oo xukunka la gooyaa dhici karaysa macnaha waxaa loo wuxuu u daliishanayaa xadiidka saxiixaynka ku yaalla min xadiidi caaisha qisadii hinda xaaskii abu sufyaan xaaskii abu sufyaan markay nabiga u timi sal lla lay slam oy ku tiri ina abaa sufyaana rajulun shaxiix ninkeedii bay ka dacwoonaysaa ninkayga abu sufyaan waa nin bakhayl ah waa nin gacan adag bay ti rasuul ilaahayo laa yucطiinii min annafaqati maa yakfiinii wayakfii baniya biilka uuna siiyo wax aniga carruurtayda igu filan ma ah ee ma ka qaataa xoolihiisa wax aniga carruurtayda nagu filan markaasuu nebigu uri sal lla lay waslam adiya wiilashaada wax idinku filan si wanaagsan uga qaado si macruufa wanaaga uga qaado buu nebi uri sal lay slm meeshaa maxaa ka muuqata marka gabadhu iyadoo dacwo ah bay timi soo ma nebigay u timi sal lla alay slam nebiguna waxay sheegatay buu u xukumay abu sufyaan lama keeninoo warkiisa lama dhegaysan abu sufyaan oo muddaca calayhi ah oo laga dacwoonahayey inta la keenay lama dhegaysanin ee gabadhu markay sheegtayba nebigu xukumkii buu siiyey salawatu rabbi waslamu caleyh abu sufyaanna waa maqan yahay oo waa maqdiyu calayhiga waa ka lagu xukumayo halkaasuu ka qaadanayaa garta in la qaadi karo xukunkan la ridi karo isagoo labadii daraf mid maqan yahay laakiin mas'alo naadir ah waaye midda labaad nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa dhici karaysa inuu gabadha dacwadeeda xaqiiq ahaan isagu u ogaa oo wax kala socdayba abu sufyaan iyo gacan adaygiisa gabadhu ka dacwoonayso marka asal ma aha masaladani asal ma aha ruuxaan gartiisaba la dhegaysan in la xukumo asal ma aha asalku waxa weeyaan ruuxa ilaa la dhegaysto lama xukumi karayo ayib ina alqada'a xukumkii qiwaamuhu istaagiddiisu bilcadli cadli bay ahaatay tiirkuu ku taagan yahay waa cadaalad maca wasfi ijtihaadin ijtihaad wasfigii lala qabo inuu yani ijtihaad iyo dadaal uu dhiibo qaaligu laysa ma ahaanin linniswaani dumarka uma ahaanin qado uma kadibna alhadiyatu hadiyaddii xurrimad waa la xarimay oo in qudaada iyo yani madaxda in hadiyad loo geeyo waa laaluush wa qadaa'unaana waa la xarimay xukumkeenna aan xukunnoon garta qaadno fii xaalati tashwiishi qasnaanta xaaladdeeda kalqadbaani sidii kii cadhaysna oo kale ina alqadaa'a xukumkii nufuuduhu fulidiisu fii daahirin unbay ahaatay muuqaalka kore unbay ahaatay nafsu lamri iyo xaqiiqatu lamri maya id cilladuna waxa weeye kullu maa fi lgaybi wax kastoo qarsoodi dhexdeed ah lilraxmaani allaha naxariista badan bay u sugnaatay xaqiiqada amarka iyo xukunkan maxkamaddu gaadhay xaqiiqadiisu ma sidii saxda ayd buu ku dhacay mise waxaan la ogeyn baa khaldan ilaahay baa garanaya ilaahay baana kala xisaabtami doona addoommada saxa waxaa asaxay alqadaa'u xukumkii waa asaxay cala aladii kii korkiisa la xukumo huwa isaguba haa'ibun mid maqan ah in caada hadduu noqdona hadduu yimaado oo soo noqdo oo xukumkaa raalli ku noqon waayo saxa waxaa asaxaya buuhi annaqdu xukumkaa in la jabiyo rafcaan wey macnaha waa rafcaan in laga qaato bilburhaani xujada cad sababte hadduu qaato dee sidii lagu xukumay markuu maqnaa xukumkii la saaro raalli ku noqdana dee warku dhammaan hadduu rafcaan ka qaato oo uu diidana xukumka waa in la jabiyo maxkamaddu dhegaysi cusub inay gasho waay markaas oy labadii ruux dhegaysato ilan marka hore dhegaysi mayna samaynin baabun fii axkaami shahaadati markhaati furka axkaamtiisii ayuu baabu yahay shahaadadu waxa weeye markhaati furka oo ah macnaha sababta ay ku qaadanayso maxkamaddu ay xukumka ku qaadanayso ilan xukumka maxkamaddu ay qaadanayso waxay ku qaadan ama markhaati ama qiraal inuu ruuxii qirto wixii lagu sheeganayay ama dhaar iyo wixii la mid a marka qaaligii maxkamadda joogay qaadayay muxuu ku qaadan karaa xukumka oo garta uu ku goyn karaa waay shahaado keliya maahe marka wixii la halmaaloo dhan buu meesha ku keenaya ina ashahaadata markhaati furkii cinda xaqin xaq agtii la markhaati furo uujibat waa la waajibiyey markhaati furka baadir deg deg ilayhaa markhaati furkaa u degdeg surcata alcajlaani kii degdegahayay degdegiisa oo kale u degdeg kii degdegahayay degdegiisa oo kale u macnaha haddii lagaaga baahdo inaad markhaati furto xaq la leeyahay ha ka daahine durba tag oo fur markhaatigaas si dadka xaqooda ay u helaan xaddu zinaa zinada xaddeedu bishahaadatin markhaati ayay ahaatay oo min arbacin afar xaggooda ka ahaatay wa siwaahu wixii ka soo hadhay xadda zinaa yuqbalu waa la aqbali cindahu agtiisa alinaani laba markhaati baa la aqbalaya wayajuusu waxaa bannaan xalfun dhaar lilyamiini yacni waxa weeyaan la dhaarto dhaarasho lilyamiini dhaarta la dhaarto iyo wa shaahidun hal markhaati ah biradci nuujinta dhexdeeda jaazo waxaa bannaan shahaadatu lwuxdaani halhalkii mid midka markhaati furkoodii baa bannaan hal ruux markhaati furkii waalkaafiraani labadii gaal ushhidaa waa la markhaati geliyey cala alwasiyati dardaaranka korkii baa markhaati looga dhigi karaa fii xaalati alasfaari safarada xaaladooda maqbuulaani dheh waalkaafiraani labadii gaal labadaasoo ushhidaa la markhaati geliyey cala alwasiyati dardaaranka korkii la markhaati geliyey fii xaalati alasfaari safarada xaaladooda maqbuulaani weeye laba la aqbalay wey waa laba la aqbalayo markhaatigooda walmar'ataani labadii dumarka ahayd tajuusu way bannaan tahay way yani way way deeqaysaa wey tajuusu way deeqaysaa can rajulin nin xaggii bay kaa deeqaysaa wa fii kullin mid kasta arrin kasta dhexdeedana tajuusu way bannaan tahay shahaadatu niswaani dumarka markhaati furkooda waa bannaanya beydka koobaad shadrigiisa hore wuxuuna yidhi haddii xaq ay dad leeyihiin ood ka warhaysay markhaati lagaaga baahdo inaad furtood marag furto lagaaga baahdo u degdeg buu ku yidhi u degdeg hana ka daayo waa waajib markaa waxaa laga qaadanayaa eeyadda qur-aanka ah walaa ya'ba ashuhadaa'u idaa maa ducuu markhaatiyadu yayna diidin markii loo yeedho war anigu qaskaa ma geli kariya dhibkaasa idhaafi hadhihin marba haddaad xog hayso xuquuqna meesha taallaiyo dadkii ishayaan imow waajib bay kugu tahay inaad timaaddo waxaad og tahayna sheegto saas maana ama dani ha kuugu jirto khaas ama yana kuugu jirin waxaa kaloo laga qaadanaya aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisطi shuhadaءa lilah waxaad noqotaan mu'miniintiiyo kuwo u taagni badan cadaaladda ilaahay dartiina u markhaati furo noqda walow naftiinnaba aad ku markhaati furteen ama labadiinna waalid ama qaraabadiinna ilaa aakhirihi marka haddii markhaati fur lagaaga baahdo xaq xuquuqda ka mida waa inaad u degdegto markhaatigiina furto laazim bay kugu tahay jumhuur alcilmiin maana saa ku tegay sidaa aayaadku waa ku tusayaan masalada labaad wuxuu yidhi markhaatiga loo baahan yahay ee garta lagu goynayahay waa intee markhaatiga loo baahan yahay hadday mas'alada laga hadlayo arrintu ay tahay zino iyo xaddeeda ay tahay saan soo marnay afar markhaati ka yar ruuxii laguma xadi karo xukumkana go-aankiisa laguma qaadan karo afar markhaati wax ka yar masaladaasi waxay khaas ku tahay xaddu zinaa ama ha noqoto bikri ama muxsan midkay dooniba ha ahaato aayadda qur-aankaa baynu ku soo marnay sooma baynu soo marnay xaddu zinaa afar markhaati ha keeneen baa layihi qoladii zinada ku sheegay dadka wixii intaa ka soo hadhay xaddu zinaa wixii ka soo hadhay oo arrimaha kale ah laba markhaati oo caadil ah baa loo baahan yahay laba nin oo markhaatiya ah ayaa loo baahan yahay waxaa laga qaadanayaa fii suurati albaqara aayat lmudaayana allah subxana wa tacala wuxuu ku yidhi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum waxaad markhaati gelisaan laba markhaati oo raggiinna ka mid a ayib haddayna laba nin la waayana farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa nin iyo laba dumar ah oo dadkaad raalliga ku tihiinee caadiliinta ah marka dayn la kala qaatay iyo xoolaha laga hadlaya markaa marka laba markhaati baa ku filan wixii ka soo hadhay xaddu zina saasayna nusuustu u badan tahay oo wax laba ka badan looma baahan laba markhaati haddii la helo waa la goynayaa oo garta waa lagu jarayaa macnaha ayib waxaa kaloo laga qaadanaya axaadiista nebiga sal ly slam xadiidka ashcaf ibnu qays fii saxiixi albukhaari wa muslim qiso dheer bay ahayd nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam shaahidaaka aw yamiinuhu waxbuu ku sheegtay nin baa nin wax ku sheegtay markaasuu nebigu wuxuu yidhi labadaada markhaati keenso ama asagaa kuu dhaaranaya labadaada laba markhaati keen marka laba markhaati caamatu ahlilcilmina sidaasay ku tageen xuquuqda zinada wixii ka soo hadhay labadaa markhaati unbaa la rabaa ayib qayb waa qaybtaas haddii laba markhaati la waayo hal markhaati baa la helay maxaa la samaynaya ninkii garta sheeganayey hal markhaati buu soo helay waxaa la samaynayaa halkaa markhaati iyo dhaartiisaa la ysku kabaya saas way macanaha halkaa markhaati iyo in la dhaariyo waxaa la dhaarinaya kan wax lagu sheeganayo markhaatiga la dhaarin maayo kan wax lagu sheeganaya la dhaarin halkaa markhaatina waa la qaban markhaatigaa dhaartaa waxay gelaysaa booskii markhaatiga labaad saas way macanaha waxaa laga qaadanayaa xadiidka saxiixu muslim ku yaalla min xadiid ibni cabbaas ana rasuula allahi sal ly slam qadaa biyamiinin wa shaahid nebigu wuxuu gar ku qaaday oo ku xukumay hal markhaati ah iyo dhaar hal markhaatiah iyo dhaar xadiiskaasaa loo daliishanaya waa midda uuna yidhi wayajuusu xalfun lilyamiini wa shaahidun ayib qaybta afraadi waxa weeye ayadana waa qayb hal ruux markhaatigii la aqbalayo hal ruux oo mararka qaarkood dhici karta in markhaati furkiisa la aqbalo ruux kaleba loo baahan waa abwaabta qaarkood waay weliba hal dumar ah oon la labaynin rag ma ah hal dumara dhici karta markhaati furkeeda in la qabto waa abwaabta qaarkood abwaabta qaarkood oo dumarku takhasus u leeyihiin waay ragguna aynama aqooninba waa waxyaalaha nuujinta ku saabsan nuujinta iyo yacni arrimaha dumarka khaaska u ah haweenaydu maalan waxa weeyaan inta ay maalan ciddadii ma ka baxday mise kamayna bixin mise goor bay dhiigga heshay oo caadada heshay qiraalkeedaun baa la qabanaya waxa iyadu dhahdoon baa la qaban hadday haweenaydu tidhaahda anaa nuujiyey nuujintaasi yaa markhaati ku a la dhihi maayo iyadaa la qabanaya warkeedaa la qabanaya ila nuujinta axkaam badan baa ku xidhan axkaam badan baa ku xidhan la dhihi maayo laba markhaati u keenso inaad nuujisay dadkan khalaas warkeedaa la qabanaya waxaa laga qaadanaya xadiid saxiix ulbukhaari ku yaala min xadiidi cuqbata bni xaaris cuqba wuxuu yidhi haweeney baan guursaday buuhi markaasaa annagoo wada joognoo guri intaan dhisannay isku ladan baa waxaa noo timid haweeney madow markaasaa waxay tihi innii qad ardactukumaa anigaa labadiinnaba idin wada nuujiyey labadiinnan isqabaa labadiinnaba naaskaygaa nuugteen bay tiri cajiib oo macnaha laba walaaloo isqaba waa bay markaa noqonayaan sooma ayib markaasaa rasuulka u imid buuhi meeshiibuu intuu faras ka soo qaatay oo soo orday ile mushkila dhacday buu nebiga u yimi sal alay waslam markaasaa waxa hi ya rasuula allah innii tasawajtu imra'atan fajaءat imra'atun faqaalat innii qad ardactukuma wahiya kaadiba annagoo isguursanay oo islaan haweentaan guursaday aan isku ladannahoon gurigayga ii dhisay unbaa haweeney noo timid oo waxay tidhi waan idin nuujiyey labadiinnana waana beenteed baan ihi buuri been bay sheegaysaa muxuu ka ogyahay isagu xilliga ay leedahay waxbaan nuujiyey isaguna ma garan karo miduu qabana ma garan karto ilmo yar markaad ahayd ciddii ku nuujiyey maad garan karto ma garan karto marka wahiya kaadibatanta warkiisaasi war soconaya maaha nebigu sal lla lay slam faacrada canii buuhi nebigu waaba iga jeedsadayba iimaba jawaabinba faataytuhu min qibali wajhihi xaggii uu jeedsadaan haddana ka soo galay baa yidhi markaasaa wuxuu idhi buuhi waxaan idhi buuhi innaha kaadibatun rasuul ilaahay waa beenteed baa anigu nebigu markaasaa wuxuu yidhi sal lla lay slam kayfa waqad zacmat annaha qad ardacatkuma seed ula joogtaa buuhi ood weliba xaas uga sii dhiganaysaa weliba ugu sii doodaysa ayadoo sheegtayba inay idin nuujisay seebaad weli ugu sii dhegantooda arrinta usii haystaa bu nabir sal lay slam ayib dachahaa canka bu nabir sal lay slam faraha ka qaad bu haweenaydan waxaa doontaba ku qabe sii daayo faraha ka qaad bu yuri nebigu salawatu rabbi wasalam caleyh maxaa la qabtay marka waxaa la qabtay sheegashadii haweenaydu ay sheegatay inay labadoodaba nuujisay soo ma markhaati keen lama dhihin markhaati keen lama dhihin lianna abwaabta noocaasoo kale a waa abwaab dumarku ay takhasuskeeda leeyihiin hadduu nin sheegan lahaa oo nin sheegi lahaa markhaatigeen baa la dhihi lahaa soo ma marka hal ruux baa la qaban meelaha qaarkood abwaabta qaarkood hal dumara markhaatigeeda la qaban wahaakada yaani waxa weyaan shareecadu waxyaalo fara badan bay kala duuday mararka qaarkood waxaa dhici karaysa oo xaaladaha qaarkood ay dhici karaysaa in loo baahdo gaal in la markhaati geliyo oo markhaatiga gaalka la qabto waa hal mas'alo ilaan asal waxa aad dadka markhaati furaya inay dad caadiliina yihiin oo dad ahlul iimaana yihiin oo ayna fusaaqaysayn umaan doonta laakiin marbaa waxaa loo baahan doonaa in gaal la markhaati geliyo markhaatiga gaalkana la qabto